haatan dhegeystayaal waxaa idin kusoo maqan barnaamijkii xiisaha lahaa ee aad wada sugayseen hambalyada iyo salaamaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim ayaa inoo haya
mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahimo barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha inta badan dhegaystayaasha waxay nooga barteen inay waraaqo soo dirsadaan waan u akhrinno iyo mararka qaar dadka jecel inay codkooda ku dhiibtaan tahaniyadda oo yidhaahda annagu waraaqo maba aaminayne codkayagaan ku ciilbaxaynaa oona siino laakiin annaga markaad fiiriso waraaqaa la soo diraa waan akhrinaa heesaan dadka u saaraa horta annaga maxaan ku leenahay barnaamijka annaga waxaan ku leenahay inaan warqadaha akhrinno heesahana aan saarro dadkana aan u duceyno intaasaan ku leenahay waa tahay maanta waxaan rabaa marka in hees anigaan si gaara u jeclaystin barnaamijka aan ku furno inaan soo qabto haye marka bal heesta ila dhegayso adiga iyo dhegaystayaasha waxaan rabaa marka bal inay heestaasi u qalanto in barnaamijka lagu furo in kale marka heesta adaa jeclaystay oo soo xulamiya anaa jeclaystay in barnaamijka aan ku furno toddobaadkan haye hayga raarino ciilka haygu gaaxinin garqaado jacaylyoho garqaado jacaylyoho guri hayga dhiigano guudka hayga raarino ciilka haygu gaaxinin amataanu geystee aan gudayn nabaalka amataanu geystee aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse amataanu geystee aan gudayn nabaalka amataanu geystee aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse garqaado jacaylyo garqaado jacaylyo geylaaga hayaamiyo geli go'an salkeediyo gabahiirahay dhigin garqaado jacaylyo garqaado jacaylyo geylaaga hayaamiyo geli go'an salkeediyo gabahiirahay dhigin amataan garawshiyo gargaraanka sugaya amataan garawshiyo gargaraanka sugaya lamagala itagte dhibkan qabo bargaarse
ayo ibraahim gar qaado jacaylyow waxaan ka hel aniga abwaaniinta markaad u fiirsato ibraahimow waad la tacjabaysaa sida ku sawiraan wuxuu yidhi geyi laga hayaamiyo gerigo-an cidlaa iyo gabaahiir haydhigin inta markaad fiiriso waa meel kaxa oo kala daran waa saddex wax oo kala daran marka isbarbardhigaas la yaab kale abwaanka heesta sameeyey waxaan isleeyahay aad buu ugu fiirsaday Wuxuu inuu saas- sawiro waxa uu rabay wuxuu saasuu leeyahay abwaanka waxaan u malaynaha dad badan oo jacayl meeshaa dhigu arkay codkii macaana ee fanaanka axmed cali cigaal ayaan intaasi kaga gudbaynaa caashoo warqadda xigta noo soo qabo ibraahimow weliba waxaan ku xusuusinaya oon ogahay dhegaystayaal fara badan haddii barnaamijkan ay dhegaysanayaan in ay tahaniyad badan iisoo diri doonaan ay leeyihiin heesta ay caasho maanta doortay waaba Al- alle leh waad asiibtay qaar badan oo Maalinteenii baad gar qurxisay.
qaadoo jacayl oo ku jiro iyo kuwa iyo kuwa ay kala gar baxeenba waa jiraan haye warqadda ugu horreysa noo soo qabo waa taa warqadda ugu horeysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxa ay ka timid marka hore baa layidhi waxaan waan idin salaanay baa layidhi ama waa idin salaamay dhammaan shaqaalaha sharafta leh ee v o a salaan kadib baa layidhi waxaa halkan tihaniyad dhalasho ka diraya dadka kale ah waa kuwe waxaa ugu horeeya aabe xasan diiriye ayaale iyo hooyo sacdiyo guduudow iyo caruurtooda oo kale ah zamsam xasan diiriye raxmo xasan diiriye deeqo xasan diiriye saadeq xasan diiriye qaasim xasan diiriye aba cabdirasaaq diiriye ayaanle iyo caruurtiisa hani xuseen diiriye iyo zaygeeda baa layidhi waa saygeeda iyo caruurteeda faas xuseen diiriye iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo aadan xuseen diiriye fardowse xuseen diiriye farxiyo xuseen diiriye cabdifataax xuseen diiriye way fara badan yihiin iyo sidoo kale ugu dambeyn baa layidhi cabdicasiis qooley iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer diiriye ayaa leh waxay tahaniyad u dirayaan baa layidhi aabe saadeq xasan diiriye iyo hooyo nuurto ismaaciil muuse oo wiil ugu dhashay wadanka soomaaliya wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi yuusuf sadiiq xasan diiriye ducada waa xaggiinahe ibraahim ow xilkaad isa saarto waxaa tiri barnaamijka annaga waxaan ku leenahay inaan duceyno hambalyada u akhrino heesana u saarno tii ugu horreysaa kugu soo baxday bal u ducee wiilkan ku dhasheeyey soomaaliya allaha ka dhig wiilkaasi kii soo barbaara ah oo waalidkiis iyo dadkiisaba anfaca aamiin dhambaalkan maa igu waxaa kaadasid ibraahimow waraaqaha halkii waraaqba toddobaadkan halleys baan daba dhigayna maxay kula tahay haye marka waxaad leedahay maanta heesaa heesaa ha laga dhergo hala labaadka dabaasho.
hore eedaa laga dhargaya maantanaba saasa maantana ku daraynaa ilaan cid weli yac naga tiri ma hayno oo tiraahda waraaqaha noo badiya
ilaa laga yidhaahdo warqado badan oo akhriya heesaha waa ku daalneen waa wadayna daysanaana waxaan u soo qabanaynaa dhegaystayaasheenna heestii haqdhowr codadkii farxiyo fiiska iyo cabdirusaliyey
nabtaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaha laabtana ku xukumay xurmay joogtaa
naftaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaha laabtana ku xukumay xurmayn joogta ah
adaa iga xiga intii i xigto iskio adiga xoraysta kashkii
xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaqdhowrka kaye
adiga iga xiga intii i xigto iskio adiga xoraysta kashkii
xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaqdhowrka kaye
dhumaan baan dartay roobiga ka jiro sidahan kugu xiiso igu xidhnay
adaa igu xeeray dareemi xuleeyey sidaan kugu xiiso iigu xidhnow
dhumaan baan dartay roobiga ka jiro
codadka macaan labada fanaan faraxiyo fiska iyo cabdirusaliyey dhinaci waraaqaha ayaan ibraahimow markana anba qaadaynaa inagoo dhegaystayaasha heese kale oo wan wanaagsan oo ay toddobaadkan ku nastaan maadaama barnaamijkan toddobaadkiiba hal mar uu yahay dhegaystayaal badanna ay aada u sugaan bal warqadda xigta soo qaba dhinacaaga
caasho warqadan waxa ay tahay warqad hambalyo ah waxaana ay naga soo gaartay cabdirashiid sheekh maxamed iyo cabdirashiid axmed dalab iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi iyo qaasim macalin maxamed iyo maxamed xuseen bile iyo macalin xasan guhaad geedi dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba ay hawada u mariyaan ardo axmed cabdulaahi iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed yuusuf maxamed oo waxay yidhahdeen ku aqalgalay magaalada dhoobley waxaana arooskaasi u rajeynayaan in ay la kulmaan bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaan anaguna leen aamiin ayaan aniguna raacinayaa warqadanna waxa ay naga soo gaartay asxaab fara badan waa tahniyad aroos waxaana loogu tahniyadaynayaa arooska dhex maray asad maxamed maxamuud iyo hibo cabdilaahi xasan arooskaas oo ka dhacay magaalada jigjiga waxaa dadka diraya ka mid oo ugu horeeya abti cabdilaahi maxamuud cali abti caydiid maxamuud cali abti siciid maxamuud cali adeer kaamil nuur oo loo yaqaano casoowe iyo adeer bashiir xasan axmed iyo adeer yuusuf maxamuud axmed baa la yidhi iyo sidoo kale adeer cabdi mawliid xasan yurub cabdilaahi sheekh cabdi xareed iyo cabdilaahi xasan iyo maryan ruun maxamed cali iyo caruurteeda adeer shireh cabdi maxamed shire coley nahaal maxamed maxamuud ayaan maxamed maxamuud qasiidah maxamed maxamuud yaxya cabdirasaaq daa'uud maxamed xasan dalabey madiino macalin maxamuud habaryar caashe maxamuud cali iyo xaawo maxamuud cali iyo habo baa la yidhi sidoo kale safiye maxamuud cali iyo habaryar kaleba ku jirta waa xaliimo maxamuud cali dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan waa la yidhi wadamada maraykanka kenya south africa etoobiya iyo soomaaliya waxaanay tahaniyad u dirayaan sidaan marka horeba carabka ku dhuftay ibraahimow asad maxamed maxamuud iyo hibe cabdilaahi xasan oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada jigjiga shan iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay marj ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxa ay leeyihiin arooskiina ha noqda asad iyo hibo kii lagu waaro ee loo aayo ee ubad khayr qabana lagu kala helo annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta xigta ah ee dhegeystayaasha aan markana usoo qabanayo waa hees ay si wada jira ibraahim ku luuqeynayaan labada fanaan ee cabdi cali bacalwaan iyo sahre axmed
Thank you.
iyo weli iba meeljow nabigugumana isaye nabigugumana isaye uulahay ku keentimo
sidalaan mariidho maraya ku agta iyo budhac mataano saddexdu isku maray ugu madaxa laamu sidalaan mariidho maraya ku agta iyo budhac mataano saddexdu isku maray ka iyo caliintii lagu isiriiriye bilicdiina qaba u igtee ka iyo caliintii midhuhu isciriiriye bilicdiina qaba iyo adaa shara naciyo adaa qur iyo adaa shara magaciyo adaa qur uqiyo adaa shara magaciyo adaa qur uqiyo adaa shara magaciyo adaa qur
ya salaam codadkii macaana ee fanaaniinta cabdi cali baacalwaan iyo zahra axmed jaamac intaas ayaanu kaga gudbaynaa waa tahay dhinaca waraaqaha ayaanu anba qaadayna ibraahim o warqad gaaban ayaan gacanta ku hayaa oo si koobanna loo soo qoray waxaa la yidhi hooyo madiino gaab maxamuud iyo walaalo cabdilaahi yuusuf cali iyo sacdiyo yuusuf cali iyo sidoo kale baa la yidhi ruqyo yuusuf cali cabdicasiis yuusuf cali siid cali yuusuf cali dhammaantood waxa ay joogaan baa la yidhi magaalada muqdisho iyo degaanka lafoole iyo sidoo kale south africa iyo waxaa kaloo warqadan ku jira hooyo abshire maxamuud jaamac walaal cabdilaahi dhaqane haraabe baa la yidhi iyo arday baa la yidhi nin walba darajadiisa baa lasoo siiyey waa arday waa dhaqane hiraabe iyo faadumo dhaqane hiraabe iyo ubax dhaqane hiraabe iyo cabdiraxmaan dhaqane hiraabe iyo waxaa la yidhi amfa waa anfac baa loola jeedaa sheekh maxamed iyo istaahil sheekh maxamed dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalasho u dirayaan cabdisalaan yuusuf cali iyo muxibo dhaqane hiraabe oo ay gabadh ugu dhalatay gobolka arizona magaalada phoenix ee waddankan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi oo magaceeda laga dhigay nawaal cabdisalaam yuusuf nawaal waxaan leenahay soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda annaguna waxaanu leenahay
ya salaam codadkii macaana ee cabdi cali baacalwaan iyo zahra axmed jaamac ayaanu intaasi kaga gudbaynaa caasho heesta xigta aan soo qabanayo waa codka macaan ee fanaanka cabdulqaadir jubba wuxuu noogu shaaciyey sharuuda weeye
la siiya anna waxaa shamisay sheekaysigeeniyo shaka qaali uga dhigay sharaftida dhexdeeniyo cishqigo soomaaliya shina aan ka dhowra shina aan ka dhowra sharkalidadmiga barya shabaashabayti rabbi wuxuu u sheegtaa inuu qayy ashaafiyo sharkalida admiga barya shabaashabayti rabbi wuxuu u sheegtaa inuu qayy ashaafiyo
codkii macaanaa ee cabduqaadir jubba iyo heestii shams intaas haddaan kaga gudubno caasha warqadda gacantaada iga muuqataa warqadan waxay naga soo gaartay ibraahinow dhammaan v o a waa salaamantiin baa layidhi waxaa hambalyo aroos ah oo farxadna halkan ka diraya baa layidhi dhammaan reer salaam nuur iyo reer jaamac jumcale iyo sidoo kale muqhtaar kala furay iyo sidoo kale salaad guurdoon iyo dejiyo sheekh iyo nafaxaad sheekh iyo maryan cabdi iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinaya baa layidhi sucaad salaan nuur iyo seegeeda cabdiqani macalin maxamed arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamar jadiid waxay leeyihiin arooskiina ha noqdo kii waara ee wanaagsanaada sidoo kalena waxay ibraahino haddana leeyihiin ducada waa caashacuud iyo daandure arooskaasi muqdisho ka dhacay gaar ahaan xaafadda xamar jadiid waxaad ugu ducaynaysaa allah ka dhigo kii ay ku baraaraan oo ay kala kulmaan gabar iyo caano wiil iyo caano caasha dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo xaawo maxamed xuseen iyo hooyo khadiija baa xasan daa'uud aweys waa wariyaheenna v o a cabdibaasid cabdisamad zaciimka iyo cabdixafiid cabdisamad iyo waxay yidhahdeen faadumo sidow xasan iyo kooshin sidow xasan iyo sharmaako sidow xasan iyo caasho sidow xasan iyo zubeer xaaji xasan angelo amadeyo waa farsamayaqaankii weynaa ee raadiyo muqdisho raxmo maxamed cali iyo abuukar maxamed cali iyo cabdifataax maxamed cali iyo cabdiqaadir maxamed cali iyo nadiifo maxamed cali dhammaanna waxay jecel yihiin inay hambali u diraan maxamed siidow xasan iyo caashe maxamed cali oo gabarh ugu dhalatay degmada wadajir gabadhaasna waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen mumtaas maxamed waxaana ay leeyihin allah ka dhigatay soo barbaarta aamiin aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahino intaan iloobin waxaan rabaa inaan salaan gaarsiiyo injineer sibeer xaaji xasan angelo amadeyo waxaan filayaa caasha in uu ku dhegeysanayo farsamayaqaanka heesta ugu dambaysa ee aan dhegeystayaashana usoo qabanayno waa caashoy magaceeda ayaan la yaababa maxaad oola yaabta maxay qabtaa sii cilaamo sii cilaamo waa mase waa sii cilaanso waad- waad- waad- waaba dardaaran sii cilaamo iyo sii cilaamso waa isku mid laakiin ujeeddadu maxay tahay sii cilaamo waxaa inoo sheegaya caashoy fanaaninta deeqa bilan iyo cabdixamiid cilmi
joogaan dhalintuna ciyaaraha cishihii bilaabaan saxar cudur lahaynu caafimaad ku joogaan dhalintuna ciyaaraha cishihii bilaabaan Thank you عصيركي كوكوبان ناخدوكو العودية وعطيها وحيانا قابو
ilmikii hareere cantur waagi'eeda nololiga ilaaro haddii ku badaciil anacaawa ka daran
heestaasi dhegihina kusii dhibcaysa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale toddobaadka dambe barnaamijkan ku kulmayno waa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashi ibraahim oo dhammaanteen idin leh nabadgelyo
igudhuraysiiru irushee cabaaradan wuxuu caabuq weyniyo kulasaaray oogada igudhuraysiiru irushee cabaaradan wuxuu caabuq weyniyo kulasaaray oogada mar haddii cuduuni cashaqiinuu sida yahay cadil mahadi weeyo wan caruus galaynaaye siicilaamu adiguna mar haddii cuduuni cashaqiinuu sida yahay عدل ما ديويو والعروس قلينا يسيع الأموالينا
أرادان جلاية نفوعي عسيسيو أعرف يا أمورو عندي ذاك الدردو أقوى غاد تهي وهل أرادان جلاية نفوعي عسيسيو أعرف يا أمورو عنديga ku doorto caadku aad u tahay wehel intuu caafimaad qabo caqligeenu waa mide ciladiyo wax sheegiyo ka fogow cadawaha intuu caafimaad qabo caqligeenu waa miday ciladiyo wax sheegiyo intaasi waxaanu kaga gudbaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim ayaan la socodsiin